gudoomiyaha xaafadda biyo kulule magaalada boosaaso cabdiweli cali xaaji cartan iyo mas-uuliyiinta laamaha xaafadaasi ayaa bilaabay dhiraynta hareeraha wadooyinka laamiga iyo guryaha ay degan yihiin dadka deegaanka hawsha dhirbeerista ah ee ay bilaabeen maamulka xaafadda biyo kulule magaalada boosaaso ayaa wejiga labaad ee dhiraynta hareeraha wadooyinka laamiga iyo guryaha deegaanka ah ee magaaladaasi gudoomiyaha xaafadda biyo kulule iyo mas-uuliyiinta kale xaafadaasi ayaa ka warbixiyey hawsha dhirbeerista ah ee ay ka sameeyeen hareeraha wadooyinka iyagoona bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan dhirta la beeray
dareynta xaafadda biyo kulule gaar ahaan laamaha dhixlaatanka juun kusoore iyo giribla e waxaan ugu talagalnay barnaamijkan konton geed oo hordhaca insha allah giribka hore waxaan beernay dhir boqol geed ku dhowdhow haddeen wax rabnaa insha allah inaan beerno konton geed waddada raxma iyo waddada madaxtooyada gasha waxaan rabaa barnaamijkan inay ka faa'idaystaan bulshooyinka xaafadaha ku dhaqan waxaan ka codsanayaa inay dhirtaa sidax xilqaanka ay bulshadu u beerayso in inta kale ay ilaaliyaan oo xaafaduhu ilaashadaan oo waxaa weeye dhirta markii la beeraan oo daryeelkiisa iyaga ayaa laga rabaa boosaaso waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka ugu roobka yar ama waxaa la dhaha waa magaalada ugu roobka yar soomaaliya maantana adduunka waa la soconnaa cimilada iyo sida looga hadalhayo marka dhirtu waxay ka qayb qaadataa bilicda waxay ka qayb qaadataa in nabaad guur uusan imaan waxay ka qayb qaadataa quruxda iyo maarata faras magaalaha weliba laamiyada horta waan ku faraxsanahay markii hore waxaanu ku fasaxayn laamiga waddada wanaagsan oo laamiga ah maasha allah dhirayntii baa noogu xigtay dhiraynta waxaan rabnaa insha allah inaan si fiican uga qayb qaadanno la waraabiyo dayaca laga dhowro insha allah aad iyo aad bay u wanaagsan tahay meeshay dhirtu ku beerantay aad bay u fiican tahay waa cagaarku waa wax wanaagsan indhaha waa wax u fiican har bay leedahay bilicdu waa wax wanaagsan in la sii xoojiyo baan rabnaa insha alla dhirtan waa hordhac inta dambe oo insha alla dib ka iman doontana waxaan rabnaa meelo mihima oo wanaagsan inaan ku beerno insha allah inta dadweynaha waxaa la rabaa dhirta inay ilaashadaan nin baa la rabaa oo ka ilaashadaan goynta ka ilaashadaan muxuu ahaye boorka ka ilaashadaan dhagaxa ka ilaashadaan nin dadka xumaynaya giraynta iyo bilicda xaafadaha girible iyo lix iyo labaatanka juun iyo gusoore sida uu sheegay guddoomiyuhu markii hore wuxuu la yimid boqol geed boqolkii geed oo la beerana insha allahu way socdaan maantana hadde insha allahu inta kale lagu soo daray